soomaalida norway waxaan rabaa inaan fahamsiiyo dalkan doorashu galay doorasho baarlamaaniyu galay waliba maalmihii ugu dambeeyaa lagu jiraa maaqana la socotaane waxaa u sharaxan ra-iisul wasaaraha xisbiga xagjirka ah ee f r b gabadha xukuntada silvia listahog la yidhaahdo ayaa waxay u sharaxan tahay ra-iisul wasaare boqol kun oo cod oo xisbiga hoyre ka tirsanaa ayaa waxay aadeen dhinaca f r b walow ay ra-iisul wasaarihii hore tiri ma qalantid inaad ra-iisul wasaare noqotid waxaa laga rabaa soomaalida intooda xaqa u leh inay codeeyaan inayse codkooda lumin sanadkan waxaa la rabaa inay codkooda uga faa'iidaystaan meesha saxda ah xaggee sax ah marka waxaa saxa inaa codkaaga siisid xisbiyada u dooda la ka qayb gala dadka soo galootiga ah weliba anugu waxaan aad iyo aad codkayga ugu biirin lahaa xisbiyada yaryar ee dalkan ee u baahan inay helaan codod sida ay u isbaaragaransaha wax la yihahdo uga soo dhex baxaan sida milio di gronna ama mataqaanaa rod amba sfe inaan cododkiina siisaan si aad uga baajisaan dalkan inuu gacanta u galo xisbiga f r b codkayga ka guddoomiye ahaan halkaas ayaan ku biirinayaa waxaa la rabaa inaa codkiina bixisaan inta ka inta ka horraysa sagaalka bisha ee sagaalaad oo wakhti yar ay naga xigto qof walba codkiisu waa muhiim waana mahadsantihiin